beesha caalamka ayaa soo saartay qodobo la xiriira doorashada lagu wado in dalka soomaaliya ay ka dhacdo sanadaha labada kun iyo labaatanka ilaa kow iyo labaatanka iyadoo loogu baaqay dowladda inaan la aqbali doonin muddo kordhin islamarkaana doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah qoraal ka soo baxay wadamada beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya ayaa qodobadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa kow in la tixgeliyo dastuurka labo in la xaqiijiyo doorashada federaalka lagu qabto waqtigii loo qorsheeyey oo ah dhammaadka labada kun iyo labaatanka ama bilowga labada kun kow iyo labaatanka iyadoo aysan jiri doonin wax muddo kordhina ha noqoto fulinta ama sharci dejinta golaha wasiirada iyo baarlamaankaba saddex in la xaqiijiyo in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay helaan wakiilo afar in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay awood u helaan inay si toosa usoo doortaan wakiiladooda iyadoona doorashadu noqonayso qof iyo cod shan in door ay ku yeeshaan xisbiyada siyaasadda doorashooyinka lix in dhammaan la qaado ugu yaraan boqolkiiba soddon wakiilo u taagan haweenka toddobo in la suurtogeliyo in dhammaan laga qaybgalo sida dadka gudaha ku barakacay sideed dhammaan dhinacyada siyaasadda ay wada taageeraan kana qayb ahaadaan sagaal in la awoodo suurtogelinta hufnaan iyo ammaanba si loo soo jiito dhaqaale ku filan toban natiijada soo baxdana inay noqoto mid lagu hortago hogaamiyayaal sharciyad heysta kow iyo toban oo ilaalinaya muddo xileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka